alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiina wlaa cudwaana ila clى اظaalimiin slى اllahu clى nabiyina muxamadi wclى aalihi wصaxbih wslama tasliima kaiira ama bacdu ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa inuu ina waafajiyo ikhlaaska waxaynu dhigayno iyo waxaynu dhiganayno waxaynu rabbi weydiisanaynaa subxaanah cilmiga inuu ina fahansiiyo cilmigeennana ka yeelo mid naafic ah oo ilaahay jala wacalaa inoo dhoweeya ikhwaani waxaynu bilaabeynaa saaka insha allahu tacaala kitaabkii saddexaad oo ka mida silsiladii towxiidkii iyo caqiidada ku saabsanayd ee aynu ugu tala gallay halkan inaynu ka akhrino waxaynu hore u soo qaadannay kitaabu towxiid oo uu qoray shaykhulislaam moxamed ibnu cabdilwahaab iyo alcaqiidat alwaasitiya oo uu qoray shaykh islaam ibnu teymiya raxmat ullaahi calayh oo laba kitaabo aada u qiimo badan ahaa markaa ugu horeyn waxaan ku baraarujinaya ardaydii la socotay xalqadda ama kutubtaa hore u soo martay kuwa hore in aada loo muraajaceeyo waayo cilmiga waxaa lagu fahmaa barakana uu ku yeeshaa qofku kolba waxa uu qaato inuu aada iyo aada u muraajaceeyo ku celceliyo isku daya inuu fahmo haddii kaleo qofku uu dhigto oo isagoon kii hore fahmin mid kale haddana uu sii bilaabo sidii la doonaya inaanu noqon baa dhici karta kitaabkan waxaa la idhaahdaa lumcat اlictiqaadi alhaadi ilى sabiili الrashaad waxaa alifay shaykhii weynaa caalimka ahaa ee la odhan jiray abu muxamed muwafaq اdiin cabdillaahi bnu axmed ibnu muxamed ibnu qudaama almaqdasi alxambali raximah اllah sheekhaasi wuxuu dhashay taariikhda hijrigu markay ahayd shan boqol koob iyo afartankii waxaanu ku dhashay qaryo iyo magaalo la odhan jiray jamaaciil buu ku dhashay waxaan u dhintay sheekhu lix boqol iyo labaatankii hijiriga dimishqa ayuu ku dhintay marka asalka sheekhu wuxuu ahaa falastiiniyu lasli asalkiisu falastiini buu ahaa laakiin dimishqiyu lmansha dimishqa iyo xaggan ayuu markii dambe ku barbaaray oo isagoo yar ayaa dhulkaa uu ku dhashay isaga iyo ehelkiisa ay ka yimaadeenoo xaggan dimishqiyo xaggan usoo wareegeen sidaa awgeed baa waxaa loo nisbeeyey almaqdisi baa la yidhi waa nisba ilaa beyt lmaqdis beytulmaqdis baa loo tiiriyey waayo meeshaasi uu ku dhashay ayaan ka fogeyn waxyaabaha cajiibkaa waxaa ka mid ah sheekhii kale ee la odhan jiray cabdulqani almaqdisi saaxibu ulcumda sheekha qoray cumdaha xadiidka iyo kutubta kaleba xaafidka ahaa iyo sheekhani cabdullaahi bnu axmed la odhan jiray barwadaag bay ahaayeen oo laba dumara walaalaabaa kala dhalay isku sanadna way dhasheen cilmigana way isu raaceen iyo raxalaadka oo way wada dalbi jireen oo saaxiib bay ku ahaayeen laba sheekhoo waaweyn oo labaduba culimo waaweynana way noqdeen ayeeshee wuxuu u iilan jiray wuu u badnaa sheekhan hadda aynu kitaabkiisa akhriyaynaa xagga fiqiga sheekhaasi kale cabdulkani almaqdasina isaguna wuxuu u badnaa xagga xadiidka xagga marka la eega dhimashadana sheekhanina wuxuu ku dhintay dimashqo sheekha kalena misr misra ayuu ku dhintay waana kala hor dhinteenoo sheekhaa kale ayaa ilaa labaatan sano hor dhintay oo isagu lixdii boqol ee hijriguu dhintay kana lix boqol iyo labaatankii sheekhu markaa wuxuu ka mid ahaa culimadii wakhtiyadaasi joogtay sheekh cilmi badanna uu ahaa oo diinta abwaabteeda kala duwan aada iyo aada u yaqaanay juhdi badan iyo dadaal badanna diinta ilaahay geliyey isla markaana zuhdi badan oo cibaado badan oo khayrka aada ugu dadaalu ahaa marka la eego xagga fiqigana xambali buu ahaayoo kutub badan oo ilaa maanta aada dadka muslimiinta ahi guud ahaan ay ugu intifaaceen oo la akhristo ayuu fiqiga qudhiisa ka qoray oo wuxuu qoray kitaabka la yidhaahdo cumdat lfiqhi oo kitaab kooban ah oo ardayga bilowga ah iyo maaragtay ugu talagalay waxaa kaluu qoray almuqnic oo isna ka sii sarreeya waxaa kaluu qoray alkaafi kitaabka la ydhaho isna kaa ka sii sarreeya oo ka waasicsan waxaa kaluu qoray kitaabka la ydhaha almuqni hadiyo jeer la ydhaha almuqni libni qudaama ee caanka ah waa kitaab weyn oo mujallaad badan ah oo ka mida kutubta waaweyn ee fiqiga islaamiga ah loola noqdo alfiqhu lislaami marka la baadhayo aqwaashii salafka waxa weeye la eegayo kutubta iyo maraajicda waaweyn ee loola noqdo ayuu ka mid yahay haddii la eego xagga ictiqaadkana wuxuu ahaa salafiyu lcaqiida na caqiidadiisu ay toosan tahay oo calaa ariiqati ahli lxadiid ku sugan ayuu ahaa sida kutubtiisaba ka caddaan doonta sheekhuna ictiqaadka kitaabkan oo keliya kuma laha kutub kalena wuu ku leeyahay oo waxaa jira kitaab la ydhaha damu ta'wiil waxaa jira kitaab uu ka qoray culuwiga ilaahay jala wacalaa mid qur-aanka uu ka qoray waxaa jira oo kale qaar kale kutub kale oo ictiqaadka uu ka qorayna way jirtaa kitaabkanna waa kitaab matni ah oo kooban oo faa'iido badan ahlulcilmiguna ay aada iyo aada u dhigi jireen oy ku dadaali jireen marka la eego kitaabkan shuruuxdiisa uu leeyahay shuruux oo sheekh fawsaan oo kale wuu sharaxay ashaykh saalix al shaykhna wuu sharaxay maxamed ibnu saalix alcuthaymiinna isna sharax kooban oo asal ahaanu muqarar ugu talagalay ayuu sharaxay waxay shuruuxdiisa anigu intaan arkay ugu waasicsan kitaab dhowaan la qoray oo la yidhaahdo fatxu rabbi alcibaad sharxu wadaraasa lumcat alictiqaad waa kitaabka markaa mujalladka roona waana kitaab mu'alifkiisu wax fara badan uu ku soo aroorinayo laakiin qofkii sidiisa isaga akhrisanaya mooye kollay ardayga doonaya inuu matnigan u fiirsado dariiqada fiicani waxa weeye shuruuxdaas sii dhaadheer inaanu waxba isku mashquulin ee kutubta tacliiqaadka koobana uu isku daya inuu akhristo oo dabadeetana uu fahmo waayahay kitaabka waxaa la yidhaahdaa baynu nidhi lumcat lictiqaad kelmadan allumca waa min allamacaan sida fawsaanbo uu sheegayo وهو الشيء الذي له نور وله لمعان yani waa waxa iftiinka iyo dhalaal kale weeye waxa dhalaalaya weeye ee iftiimaya marka lumcatu lictiqaadkani yani waxa weeye waa qeyb ka mida ictiqaadka saxiixa oo ifaysa weeye limaada bay u ifaysaa lanna waxay ku binaysan tahay kitaabka ilaah iyo sunnada rasuulka sala allahu aleyh wasalam iyo dariiqii saxaabada iyo dadkii layna yidhi raaca qalbigana waa mid ifinaysa oo ictiqaadaadkan saxiixa ah qalbiga aamin ah waa mid nolol iyo iftiin iyo basiiro wanaagsan uu ka faa'iideysanayo waayahay waxaanay ka duwan tahay ictiqaadaadka kale ee cilmulkalaamka iyo shukuugta iyo waxyaabaha markaa qaldan xambaarsan waayo taasi waxa ay mutaysatay in lagu sifeeyo dulma mugdi inay tahay waxaa kaloo u odhanaya ashaykh moxamed ibnu saalix alcuthaymiin allumcatu tuطlaqu fi lugati calaa macaanin minha albulgatu min alcaysh وhda المعنى أنصب معنى لموضوع hذا الكتاب فمعنى لمعة الاعتقاد هنا البلغة من الاعتقاد الصحيح المطابق لمذهب السلف رضوان الله عليهم اللمعة kelmadaas inay maعaani leedahay ayuu tilmaamaya wuxuu hi macaanideeda waxaa ka mida البلغة من العيش inta ciddii qaadata ama dalabta ku filan ee cayshka ah yani cayshka iyo waxa lagu noolaaday qofka ku filan laakiin aan dheeraadka lahayn oo kelmadda sideedaba albulqa waxaa looga jeedaa loo isticmaalaa maa yakfii lisaddi alxaajati walaa yafdulu canha maa yakfii lisaddi alxaajati walaa yafdulu canha waxa ugu filan qofka inuu baahidiisa daboolo laakiin aan intaa dheeraad ka ahaynee wax si intaa ka dheeraada aan waxa weeyaan markaa aan ahayn ayaa bulqada loo isticmaalaa marka albulqatu min alcaysh baa loo isticmaalaa buuhi lumcihi waa inta nolosha qofka kaga filan ee baahidiisa u daboolaysa macnahan aana macaanida la saaray ugu munaasibsan buu yihi marka la eego mowduuca kitaabka oo wuxuu noqonayaa lumcat lictiqaad albulqatu min alictiqaadi saxiix inta qofka qaata ku filan ee uu ku toosi karo ee ka mida ictiqaadka saxiixa ah madhabkii salafkana waafaqsan sidaa awgeed baa ictiqaadkii ahlu sunnaha oo dhan kitaabku ma wada koobayo laakiin usuul iyo masaa'il aada iyo aada u muhiim oo fara badan ayuu koobsanayaa weeye alictiqaadna waa alxukmu dihni aljaazim waa xukumkaasi dihnigu gaadhayo ee go-an weeye hadduu ictiqaad yahay waxaa qalbiga lagu guntaday saxiixana waa mid saxiixa hadduu yahay wax faasidana waa ictiqaad faasida marka sideedaba ictiqaadkani kelmadda alictiqaad waa masdaru ictiqada ictiqaadkuna wuxuu ihi sida fawsanba ka cabira alyaqiinu aljaazimu aladii yactaqiduhu alqalbu wa yusama biliimaan waa yaqiinta go-an ee qalbigu uu maaragta gaadhayo waxa qofku qalbiga ku guntado ee waxa weeye uu qalbiga ku haysto ayaa la ydhaahdaa iimaanna waa la ydhaahdaa falictiqaadu waliimaanu bimacnan waaxid wuxuu idhi alcalaama fawsaan raximah llah saalix alfawsaan ictiqaadki iyo iimaanku markaa waa isku mid waaye alhaadii ila sabiili arashaad ee ku hanuuninayay qofka dhigta ee fahmee bartee raaca wadadii hanuunka ku hanuuninayey waayo kitaabka ilaah iyo sunnada rasuulka ah ayaa laga soo qaatay sala allahu calayhi wasalam meel kale ictiqaad laga keenay maaha taasina waxay ka mid tahay miisaadka iyo waxyaabaha caqiidada ahlu sunnuhu ay gaarka la tahay oo markay kutub taalifayaan ictiqaadka aimatu sunna waxay u noqdaan kitaabka qur-aanka ah iyo sunnada rasuulka iyo aathaartii saxaabada ridwaan ullaahi calayhim meel kale kama keenaan ama meel kale uma noqdaan caqligoodana uma noqdaan falaasife iyo ahlulkalaam iyo dad lumayna uma noqdaan sida awgeed baa ictiqaadkaasi ay ku qoreen kutubta sunnadu ama kutubta ictiqaadku u noqday ictiqaad sax ah oo waxa weeyaan toosan qaala shaykhu alcalaamatu muwafaqu اddiini cabdullaahi bnu axmeda ibnu qudamata almaqdisi raximah اllah qaala shaykhu shaykhi wuxuu yihi shaykhi alcalaamatu cilmi badanaha aha muwafaqu diinaha muwafaquddiin waxaa la odhan jiray laqabkiisa cabdullaahi bnu axmed ibnu muxamed ibnu qudamata aha almaqdisi beytulmaqdis loo nisbeeyey raximah llah wuxuu yihi bismi illaahi araxmaani araxiim maquululqowlkii halkaasuu ka bilaamayaa bismi illaahi araxmaani araxiim marka mualifku kitaabkiisa wuxuu ku bilaabay bisinka ayuu ku bilaabay sababtuu ugu bilaabayna waa iqtidaaan bikitaab illaahi tacaala kitaabka ilaahay ayuu ku dayanayaayoo saxaabadu waxay isku waafaqeen kitaabka qur-aanka ah in lagu bilaabo bisinka haddana faatixada lagu xigsiiyo sidaa loo wado waxaa kaloo uu ku dayanayaa sunnadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo markuu wax qoraayo rasuulka ee boqorada iyo uu u qoraayo waraaqaha bisinka ayuu ku bilaabi jiray waxaa kaloo uu ugu bilaabay isagoo ka barakaysanaya isla markaana kaalmaysanaya magacyada ilaahay oo dhan sababtu waxay tahay bismi illaah ba-daasi ugu horeysaa isticaanay faa'iideyneysaa oo waxa weeye magacyada ilaahay oo dhan qofku inuu kaalmaysanayo ayay tilmaamaysaa waa tahay marka la eego haddaba ahlulcilmiga raxmatullaahi calayhim caadadoodu waxay ku dareertay kutubta cilmiga ama kutub waaweyn ha noqoto ama kutub yaryara bisinkaa inay ku bilaabaan sida alxaafid ibnu xajarba uu sheegaya raxmat ullaahi calayh waana caado iyo dhaqan aad iyo aada u fiican in ilaahay jala wacalaa la ammaano oo qofku waxa weeye carabkiisa uu baro athanaa cala allah ammaanta ilaahay jala wacalaa uu ammaanayo waana faa'iide muhiima oo ay tahay had iyo jeer aalibulcilmigu inuu ku baraarugsanaado ammaanta ilaahay jala wacala oo alxamdu lilah iyo laa ilaaha ila allah iyo allahu akbar iyo subxaana allah iyo hadallada qiimaha badan ee ilaahay jala wacala lagu ammaanayo aalibulcilmigu had iyo jeer afkiisa aanay waxa weeye ka dhammaan ama aanay ka ingegine had iyo jeer uu ku celceliyo marka la eego haddaba bisinka macnihiisa ikhwaani inagoo soo ururinayna waxaa ku jirta kolley hadal badan baa iskaga jira ba'daa ugu horeysaa bisinka waa lil isticaana waxay faa'iideyneysaa isticaanay faa'iideyneysaa sidaa aynu tilmaannay waay kelmaddaasi ismina ismi illaah ismigaasi halkan waa mufrad mudaafo weeye oo waxaa soo gudagelaya magac kastoo ilaahay jala wacalaa uu leeyahay waxaanay ahlulcilmiga luuqadu isku khilaafaan alismu xaggee laga keenay basriyiintu waxay dhaahdaan waxaa laga keenay min asumuwi sumuwiguna waa irtifaaca iyo kornoqoshada weeye kuufiyiintuna waxay dhaahdaan waxaa laga keenay min asimati simaduna waa calaamada weeyi min asumuwi iyo min asimati labadaasi qowl bay sheegaan waxaad ka eegi doontaa insha allah kitaabka la idhaa alinsaaf ee uu qoray ibnulambari waxa weeye khilaafaadka naxwiyiinta ama naxwooleyda oo maaragta kaga hadlaayo waxa raajixana uu ku sheegayo had iyo jeer allah iyo alraxmaan iyo alraxiim waa saddex magacoo ka mida magacyada ilaahay jala wacala oo allah lafduljalaaluhu waa calamu calaa daati illaah macnihiisuna waxa weeye alma'luuh aladii ta'lahuhu lquluubu wa tuxibuhu ijlaala wa tacdiima waa allaha markaa la caabudo in la caabudo xaqu leh quluubtuna waxa weeye ay ilaah ka dhiganayso iyadoo jecel isla markaana weyneyneysa alraxmaan iyo alraxiimna waa laba magacoo ka mida magacyada ilaahay oo koobsanaya sifatu raxma farqiga u dhexeeyana waxa weeye alraxmaan ilaahay oo keliya lagu magacaabaa raxiim laakiin cid kale iyadoo lagu sheegayo ama lagu magacaabayo way soo aroortay farqiga labaad wuxuu yahay araxmaan wuxuu koobsanayaa sifatu daat waa allaha raxmadda ballaadhan daat ahaan ugu sifaysan alraxiimna sifatu ficli buu keensanayaayo ama uu koobsanayaayo waa allaha raxmadda uu ku sifaysan yahay soo gaadhsiiye ugu naxariista addoomihiisa yarxamu man yashaau wa yucadibu man yashaa bismi illaah alraxmaan iyo alraxiimi markaa waxay noqonayaan nacti bay u noqonayaan allah oo allahi waa mudaafun ilayhi majruurun bilmudaafi alraxmaani iyo alraxiimina nacti bay u yihiin waaya siyaabo kaloo dee ciraabana waa loo ciraabi karaa taasi taa weeye ta kale jaarkan iyo majruurkani bismi illaah badaasi waa xarfuljare garo ismidaasi ay jirtayna waa ismu majruur soo maaha jaarka iyo majruurku mutacalaq la-aan isma taagaan yani waxay u baahan yihiin ficil ay ku tacalluqaan oy ku tiirsadaan ama isam xoogga ficilka leh ayay u baahan yihin walaa budda liljaari min atacaluqi bificli aw macnaahu naxwu murtaqi walaa budda liljaari min atacaluqi bificlin aw macnaahu naxwu murtaqi sida nadmiga markaa qawaacidda ciraabta uu ka odhanaya marka maxaa hadda jaar iyo majruurkani ku tacalluqayaan isan bay ku tacalluqayaan waa la yidhi macnuhuna wuxuu noqonayaa bismi illaahi araxmaani araxiim ibtidaa'i magaca ilaahay buu ahaaday waxa weeye bilaabashadaydu ficil bay ku tacalluqayaanna waa la yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim abtadiu in sidaa la ydhaa tusaale ahaan waaye labadubana waa iska jaais labadabana qur-aanku waa ku soo arooray bismida oo ku tacalluqaysa ficil iqra bismi rabbika aladii khalaq bismidaasi iqradaasoo ficila bay ku tacalluqaysaa bismidoo isam ku tacalluqaysaana qur-aanka way ku soo aroortay bismi illaahi majreeha wa mursaaha marka labaduba waa iska jaais laakiin iyomaa sii fiican waxaa fiican sida bacdu ahlilcilmi ay tilmaameen in la yidhaahdo jaar iyo majruurku waxay ku tacalluqayaan ficil waayo tacalluqu waa nooc ka mida camalfalka camalfalkana afcaasha ayaa asal u leh ficilkaasi weliba inuu noqdo mid mutaakhir ahoo dambeeya oo xagga dambe markaa lagu soo qadara ama xagga dalmo la maryaa fiican waaye si waxa weeyaan hadalka magaca ilaahay loogu bilaabo hadalka ilaahay in waxba looga horreysiin iyo si xasrin uu u faa'iideeyo oo macnuhu u noqdo magacyada ilaahay uun baan ku bilaabaya wax kale ku bilaaban maayo waxaa kaloo fiican ficilkaasi inuu khaas noqdo waayo khaasku caamka macnaha wuu ka tusin ogyahay oo khaas inuu noqdo waxaa looga jeedaa haddii allaba kuu roon yahay kolba waxaa maaragtay la samaynayo munaasib inuu noqdo hadaad kitaab qoraysa bismi illaahi araxmaani araxiimi usanifu haddaad duulaysa aqzu haddaad gelaysa meel adkhulu haddaad wax cunaysa aakulu ashrabu soo ma aragtid wahaakada sidaasaa fiican waayo ficilka khaaska ahi macnaha uu ka tusi og yahay maaragtay ka caamka ah bismi illaahi araxmaani araxiim sidaa markaynu nidhaa waxay laqbadeedu noqonaysaa bismi illaah magaca ilaahay allaha araxmaani raxmadda ballaadhan ku sifaysan allaha araxiimi raxmadda khalqigiisa soo gaadhaysa ku sifaysan ayaan usanifu kitaabka ku qoraya ayaan kitaabka ku qorayaabaa macnuhu noqonaya bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaah alxamdu mahadoo dhami lilaahi ilaahay bay u sugnaatay allihii almaxmuudi lagu ammaanaye lagu mahadinayey bikulli lisaanin luqa kasta ee almacbuudi lagu caabudaayey fii kulli zamaanin ee almacbuudi la caabudayey fii kulli zamaanin wakhti kasta dhexdiisa aladii allahaasoo laa yakhlu aanu ka madhnaanahayn min cilmihi cilmigiisa iyo ogaalkiisa makaanun meelina aanay ka madhnaanayn walaa yushqilhu aanu mashquulinahayn shaanun arina can shaanin arin kale aanu ka mashquulinayn jalla wuu ka weynaaday can ilashbaahi waxyaabo markaa u eegiyo walandaadi waxyaabo lala maseeyo watanasaha wuu ka hufnaaday can isaaxibati xaas iyo walawlaadi caruur wanafada wuu fulay xukmuhu xukumkiisu fii jamiici alcibaadi addoomaha oo dhan buu ku fulay laa tumahiluhu ma matasho alcuquulu caqliyadu bitafkiiri ka fikiriskuma matasho walaa tatawahamuhu alquluubu bitaswiiri mualifku markuu bisinkii ku bilaabay kitaabka kariimkitaabkan qiimaha badan wuxuu ku xigsiiyey ilaahay jala wacalaa inuu u mahadnaqo alxamdu lilaahi buu ku xigsiiyey waayo kitaabka qur-aanka ahiba bisinka marka laga yimaado wuxuu ku bilaabmayaa faatixadii oo alxamdu lilaahi ay ugu horeyso waay alxamduna waxaa la idhaahdaa markaynu soo koobno alikhbaaru can maxaasin اlmaxmuudi maca xubihi wa ijlaalihi wa tacdiimih waa in laga waramo bimaxaasin ilmaxmuud cidda la mahadinayo maxaasintiisa iyo ammaantiisa iyo wanaagiisa iyadoo lana jecel yahay lana weyneynayo ta noocaasa ayaa alxamdu la idhaahdaa ashaasi ku jirta alxamduna waa jinsiyatun istiqraaqiya oo waxay faa'iideyneysaa yani jamiicu lmaxaamid lilaahi jala wacala lilaahi laamtaa ku jirtaana milki iyo ikhtisaas iyo istixqaaq intaba way faa'iideynaysa marka mahad dhammaanteed ilaahay baa leh isagaa la gaara isagaa leh isagaa mutaystay waayahay ilaahayna jalla wacalaa wuu jecel yahay in la mahadiyo sidaa awgeed baa uu isagu ismahadiyey meelo badanoo qur-aanka ka mid a waxaynu naqaanaa qur-aanka kariimkaa markaynu eegno imise suuradood baa ku bilaabma alxamdu lilaah ya kam ya ikhwaan imise suuradood baa ku bilaabmaya shan suuradood faatixada kow suuratu lancaam suuratu saba faatir iyo suuradda la ydhaahda kahfi shantaas suuradoodba waxay ku bilaamayaan alxamdu lilaah waxaa markaa meesha ku jira ilaahay jala wacalaa marka uu sidaasi isu mahadiyey uu isu ammaanay yani waxaa meesha ku jira faris layna faraya inaguna inaynu ilaahay jala wacalaa waxa weeye mahadino oo aynu ammaano waxay haddaba su-aasha isweydiinta mudani tahay ma alfarqu bayna alxamdi washukri shukriga iyo xamdiga muxuu yahay farqiga udhaxeeya qaar baa yidhi farqiba uma dhexeeyo laakiin sida saxiixa ah ee loo badan yahay farqi baa udhaxeeya oo alxamdu iyo ashukru midba dhinacna wuu u caamsan yahay dhinacna khaas buu yahay waay xagga marka la eego asbaabta keenaysa xamdiga iyo shukriga dhankaa marka la eego xamdigaa u caamsan oo xamdiga waxa keeno ilaahay jala wacala loogu xamdi naqaa likamaalih kamaalkuu ku sifaysan yahay iyo waxa uu mutaysanayo oo asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo afcaashiisa qiimaha badan waxaa kaloo ilaahay loogu xamdi naqaa nicmaynta uu addoomihiisa u nicmaynayo iyo ixsaanka uu u gelayo labadaa arrinba xamdiga way keenaan ma fahante shukriga laakiin marka la eego sababtiisu isaga waxa weeye waa nicmaynta ilaahay jala wacala addoomihiisa u nicmeeyo ayaa keena in loo shukri noqo ma fahanteen waaya xaggaas waa xagga asbaabta keenaysa marka la eego xagga marka la eego aaladda iyo meelaha ay ka dhacayaanna waxa caamsan shukriga caamsan oo shukrigu waxa weeye qalbigana wuu ka yimaadaa waxaa kaloo uu ka dhacaa carabka waxaa kaloo uu ka dhacaa xubnaha ama jawaarixda intaba shukrigu uu ka dhaca ilaahay qalbigaa looga shukri naqaa afkaa looga shukri naqaa xubnaha ayaa he looga shukri naqaa laakiin xamdiga marka la eego isagu waxa weeye carabka iyo qalbiga ayuu ka dhacaayo maaragtay xubnihii isagu kama dhaco marka farqiga labadooda udhaxeeyaa kaa weeye madxiga iyo xamdigana waxaa udhaxeeya marka tacriifkii aynu xamdiga saaray la eego madxigu isagu waxa weeye waa ammaanun waa cid in la ammaano oo maxaasintiisa iyo wanaagyadiisa la sheegsheega soo maa laakiin isaga tacdiim iyo maaragtay muxaba lama socoto haddii waxa weeye madxigii ama ammaantii tacdiim iyo maxaba ay raacdo markaasuu xamdi noqonaya haddii labadaasi aanay la soconna madxi unbuu noqonaya waxaana iska dhici karta cid aanad weyneyneyn isla markaana aanad jeclayn inaad ammaanto ayaa iska dhici karta laakiin xamdigu sidaasi maaha almaxmuudi bikulli lisaanin waa allaha luuqo kaste waxa weeye lagu mahadiyo oo kelmadda lisaanka luuqadana waa loo isticmaalaa lisaanu ladii yulxiduuna ilayhi acjamiyu hada lisaanu carabiyu mubiin luuqadana waa loo isticmaalaa xubintan dee jaarixada ah ee carabkana waa loo isticmaalaa lisaanka marka hadda lisaankii waxaa looga jeedaa sida daahirkaa luuqadii ay bikulli luqatin min aluqaat luuqooyinka ilaahay jala wacalaa uu makhluuqaadkiisa baray waa allaha dhammaantood lagu mahadiyo weeye taana waxaa u daliila hadalka rabbi uhi wain min shayin ilaa yusabixu bixamdih walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum inahu kaana xaliima kafuura shay ma jira hadduuse jiro ilaahay buu u tasbiixsadaa xaaluu ku dheehan yahay xamdigiisa iyo mahadnaqiisa ayeeshe idinku tasbiixdiisa fahmi maysaan waxaa dhici karta qofkan inuu afaanad garanaynba ku hadlaayo ilaahay uu ku ammaanayo soo ma aragti xayawaankani waxaa dhici karta inay iska ciyayaan laakiin ilaahay jala wacalaa ay xusayaan ay u tasbiixsanayaan marka waa allaha lagu ammaano ee lagu mahadiyo luuqo kaste waaya waxaa kaloo lagu fasiray macnuhu inuu markaa noqonaayo waa allaha mutaystay carab kaste iyo luuqo kaste in lagu mahadiyo allaha mutaystay weeye waayo oo ilaahay taasuu mutaystay walow carabada qaarkood ilaahay jala wacalaa ha ka gaalowdo iyoaanay u mahadnaqine laakiin ilaahay wuxuu mutaystay in maaragtay luuqo kaste haddii allaba kuu roon yahay lagu ammaano lagu mahadiyo wakadalika carab kasta ilaahay jala wacalaa uu mahadiyo almacbuudi fii kulli zamaanin waa allaha jala wacalaa meel kaste wakhti kaste la caabudayo weeye oo ilaahay cirkiiyo dhulkaba waa lagu caabudaa wahuwa aladii fi samaai ilaahun wa fi lardi ilaah waa allaha markaa cirkii lagu caabudo ilaahay maaluuh wa fi lardi ilaah dhulkiina markaa lagu caabudo weeye yacnii waa allaha mutaystay cir iyo dhul in intaba lagu caabudo ama waa allaha labadaba lagu caabudo ficlan ee mar walba dhulkii laga helayo cid caabudaysa mar kasta dhulkii waxaa laga helayaa cid ilaahay jala wacalaa caabudaysa wakadalika samadii iyadana saasaa ilaahay jala wacalaa loogu caabudayaa marka cibaadada ilaahay la caabudaya wakhti gaara kuma koobna mar walba ilaahay in la caabudo weeye meel gaarana kuma koobna meel walba ilaahay jala wacalaa in lagu caabudo weeye sida rasuulku uhi jucilat liya alardu masjidan wa tahuuraa waaya alladii allahaasoo laa yakhlu aanu ka marhnayn min cilmihi cilmigiisa makaanun meele aanay ka marhnayn meel alla meel cilmiga ilaahay jala wacalaa ka maraniba ma jirto waayo ilaahay wax walba uu ogyahay aayaadka sheegaya cilmiga ilaahay ee waasica ah ee ballaadhan wax ka midana waa inagii alcaqiidat alwaasitiya ku soo maray allah wuxuu ihi jala wacalaa alam taclam ana allaha yaclamu maa fi samaawaati wama fi lard alam tara ana allaha yaclamu ma fi samaawaati wma fi lard ma yakunu min najwa alaaثati ila huwa raabichu ila akhiri اlaaya yaclamu ma yaliju fi lardi wma ykhruju minha wma yanzilu min aلsamaai wma yacruju fiiha wahuwa bikuli shayin caliim wakaana allahu bikuli shayin caliima qur-aanka waata kusoo noqnoqotay in badan aynu ku aragna wma taxmilu min unha wla tadacu ila bcilmi in allaha laa yakfa calayhi shayu fi lardi walaa fi samaa adilada sheegaysa cilmiga ilaahay aad iyo aad bay u badantay marka wax walba ilaahay jala wacalaa waa allaha og weeye waa tahay walaa yushqiluhu shaanun can shaanin ilaahay jala wacalaa arina arrin kama mashquuliyo taasina waxay tusaysaa ilaahay awooddiisa iyo qudradiisa iyo suldaankiisa dhammayska tiran bay tusaysaa alla shayna shay ka mashquulin maayo doomaha faraha badan ee laga yaabo mar qura inay ilaahay wada caabudayaan mid walba ilaahay jala wacalaa sidiisa ayuu ula faqaya ugu jawaabaya uu ogyahay arimaha fara badan ee ilaahay uu maamulaya iyo koonka iyo arimahaasi kala duwan shayna shay ka mashquulin maayo ilaahay baa yihi yasaluhu man fi samaawaati walard kula yowmin huwa fii shaan maalin walba ilaahay jala wacalaa shani buu ku sugan yahay oo waxbuu maaragtay qadaraya waxbuu kala xukumaya waata salafka qaar laga wariyey inay yidhaahdeen shanigiisa waxaa ka mida mid barya inuu ajiibo shanigiisa waxaa ka mida cid inuu ciseeyo cidna waxa weeyaan maaragta cid aqniyo ka dhigo cid fuqaro ka dhigo cid dilo cid nooleeyo wahaakada markaa shu'uuntaa badane ilaahay jala wacalaa uu waxa weye qadaraya uu maamulaya midna mid kale ka mashquulin maayo waayo waa allaha cilmiga badan ee awoodda badan ee waxa weeyaan markaa si walba kaamilka u ah jalla wuu ka weynaaday can ilashbaahi buu ka weynaaday alashbaah yani waa waxyaabo markaa loo ekeysiiyo ama shabaha oo wax makhluuqaadkiisa ka mid oo ilaahay jala wacalaa shabaha ama ilaahay uu shabahaa ma jiro walandaadi andaadana wuu ka weynaaday waa jala yujilu baa laga keenay bilkasri walandaadna waa jamcu niddin isaguna waa shabiihu ayضa waay ilaahay jala wacalaa waxa kaloo uu ka weynaaday alandaad waxyaabo lagala mid dhigo ayuu ka weynaaday ilaahay baa yihi falaa tajcaluu lilaahi andaada waantum taclamuun ilaahay baa yihi jala wacalaa walam yakun lahu kufuwan axad ilaahay baa yihi falaa tadribuu lilaahi alamhaal watanazaha waxa ilaahay uu ka nasahnaado uu ka hufnaaduu ka fogaaday can isaaxibati xaas iyo walawlaadi caruur taana ilaahay jala wacalaa uu ka hufan yahay ilaahay baa yihi anaa yakuunu lahu waladu walam takun lahu saaxiba sidee buu caruur u yeelanayaa isagoo aan saaxiboba lahayn macnii xaasba lahayn waa inagii ku soo maray suurat likhlaas sharaxeeda lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad ilaahay jala wacalaa caruur ma leh sababtoo ah ilaahay waa allaha maaragtay haniga ah ee kaamilkaana cidnaba u baahnayn caruurtana waxa loo dhalaa baahi loo baahan yahay qofka inay hadhow caawiyaan ay u kaalmeeyaan ilaa ninba waa mar ee sidoo kale ila- caruurtu waxa weeye ciddii dhashay ama waalidkeed dee way u egtay soo maaha ilaahayna jala wacalaa wax u eg iyo wax la mid iyo wax shabaha midnaba ma jiro laysa ka milihi shayun wa huwa samiicu lbasiir sida sheekhuba uu inoo keeni doono waaya waxaana jira sida sheekh islaam uu sheegay raxmat ullaahi calayh qur-aanka kariimka in badan waxaynu ku aragnaa isagoo ilaahay awlaadda iyo waxyaabaha noocaasa iska nafiyahya waay sababtu waxay tahay gaaladii wakhtigii rasuulka joogay sala allahu calayhi wasalama iyo kuwii ka horeeyeyba waxyaabahay aadka u sheegteen ayaa arrintaasi ka mid ahay dadka aadamaha ah ee lumay qaar badan baa ilaahay jala wacalaa awlaad u nisbeeyey wa qaalat ilyahuudu cusayrun ibnu llah wa qaalat inasaara almasiixu ibnu llah dalika qowluhum biafwaahihim waay kadalika mushrikiintii wajacaluu baynahu wa bayna aljinnati nasaba walaqad calimat iljinnatu inahum lamuxdaruun وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ونفذ حكمه في جميع العباد ونفذ وكفل حكمه إلهي حكم كيس في جميع العباد أدومها أوردن أيو كفلي وإلهي جل وعلا آه حكم كيس يعني وحلوغة شيدا حكم كيسي كونك أها qadaagiisa iyo qadarkiisa markaa la macnaha ahaa addoomihiisao dhan wuu ku fulay oo dhammaan addoomaha ilaahay siduu ilaahay u qoray iyo siduu u qorsheeyey siduu u qadaray ayay waxa weeye ku soconayaan qof maaragta intaa in lee ka bayri karaa ma jiro qof waliba ilaahay jala wacalaa markuu doonay buu abuuray markuu doonay buu dhashay siduu doonu u dhashay halkuu doonuu ku dhashay halkuu ilaahay doono ayaa u qadaray buu marayaa wuxuu doonuu qabanayaa soo ma aragti goortuu doonuu dhimanayaa marka xukumka ilaahay jala wacalaa ee kowniga ahi waa mid addoommaha oo dhan ku fulay weeye amaa xukumka ilaahay ee sharciga ah marka la eego dee dadku miday u wada hoggaansameen oo ay la wada yimaadeen ma aha intii ilaahay jala wacalaa uu waafajiyey uu ku hanuuniyey ayaa qaadatay oo ku dhegtay intii kale ee luntayna way seegtay weeye waayah ilaahay baa qur-aanka ku yidhi kariimka ah laa mucaqiba lixukmihi wallaahu yaxkumu laa mucaqiba lixukmihi wa huwa sariicu lxisaab aayaddaa bilowgeeda soo bilow hadda aayadda akhirka suuradda la idhaahdo suurat racd ee akhirkeeda ku jirta awalam yarow anaa naati larda nanqusuha min aطraafiha aye allahu yaxkumu laa mucaqiba lixukmihi wahuwa sariicu lxisaab jazaaka allah khayr ilaahay jala wacalaa waxbuu xukumaa xukumkiisaa cid cidhbin kartaoo ka daba tegi kartaana ma jirto laa tumailuhu lcuquulu bitafkiiri walaa tatawahamuhu lquluubu bitaswiiri halkaasaynu u dayn doonaa xoogay yar muqadimaynu raacinay subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online